bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii waa darsigeennii sideed iyo sagaashanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee zayd ibnu thaabit radia allahu tacaala canhu waxaa lagu soo koobi karaa taariikh nololeedkiisa waxaa kaatibul kaatibul waxyi walmisxaf kaatibul waxyi walmisxaf waxyigana wuu qori jiray misxafka qur-aanka in la ururiyo oo hal kitaab lagu qoro hal meel laysugu geeyana saddex lejna saddexa ayaa waxaa u saaray sayidina abubakr radia allahu tacaala canhu isagaana madax u ahaa waqtigii sayidina cuhmaanna markay masaaxiftu bateen oo masaaxif badan ay soo baxeen oo la yidhaahdo jamcu masaaxif aw towxiid lmasaaxifna isaga ayaa madax ka ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu u qori jiray muraasalaadka oo dhan isagaa qori jiray karaanigiisu ahaa waxaa jira luqado badan buu yiqiinay af carabigu yiqiinay luqada cibriga ayuu bartay luqo kale oo fariska iyo xaggaa looga hadli jiray oo layidha furuska ay ku hadli jireen oo la dhihi jiray alluqa suryaaniya ayuu bartay marka warqadaha rasuulka loo keenoo dhan isagaa aqrin jiray kuwa uu rasuulku dirayana isaga ayaa qori jiray markaas turjumaan buu ahaa turjumaanu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulku wuxuu lahaan jiray shaacir khatiib iyo turjumaan oo luqadaha yaqaana zayd ibnu thaabit ninkaas weeye dhinac marka kalena wuxuu caan ku ahaa uu ugu yiqiinay asxaabta cilmigan la yidhaha faraa-isha ama dhaxalka ayuu ugu yiqiinay rasuulkaana yidhi sala allahu caleyhi wasalam faraa-idka afradukum ninka idinku yaqaana cilmu alfaraa-id waa isaga marka manaaqib badan ayuu leeyahay macrakat alyarmuuk qanaa-imteedii oo dhan sayidina cumar isaga ayuu yihi qaybi oo lagu aaminay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey oo laga wariyey saddex iyo sagaashan xadiid ayuu rasuulka ka wariyey sala allahu caleyhi wasalam marka zayd ibnu ibnu thaabit waa ninkaas xasaan ibnu thaabit oo ka hadlay oo ahaa shaacirkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayaa wuxuu yidhi faman ilqawaafi tolow yacni gabay ay ka mid tahay tani gabay dheer oo uu tiriyey xasaan ibnu thaabit baa tirinaya oo ah shaacirkii nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo uu rasuulku ku yidhi u jawaab niman maaragtay gabay isbidayay oo nabiga u gabiyey waa ruuxul qudisi macak jibriil baa kula jire jibriil ha kula jire maaragtay u jawaab nimankan ninkii la yidhi waa xasaan ibnu thaabit mashkar shaacirka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam yaa markii uu geeriyooday zayd ibnu thaabit yuu gabay baroor diiqa ayuu tiriyey marka kanaa ka mid ahaa beydkan ayaa ka mid ahaa oo ahaa faman lilqawaafi bacda xasaana wabnihi waman lilmacaani bacda zayd bni thaabiti faman lilqawaafi talow yay leedahay yay miciinsan doontaa yay irkan doontaa suugaantii iyo gabaygii gabaygii wanaagsanaa ee mustawaha sarreeyey bacda xasaana wabnihi xasaan oo isaga ah iyo wiilkiisu maalintii ay dhintaan suugaantii iyo gabaygii wanaagsanaa talow yaa lagu ogyahay waman lilmacaani bacda zayd bni thaabiti qur-aanka iyo sunnada micnaheeda in la micneeyo in la fasiro na yaa fasiri doona mar haddii zayd ibnu thaabit uu dhintay safxada saddex boqol iyo afar iyo konton naxnu inagu fi sanati sanadii ayaan joognaa sanadii athaaniyati ee labaad lilhijrati hijrada nabiga sala allahu caleyhi wasalam waa sanadkii labaad ee hijrada wa madiinatu rasuulilaahi rasuulka ilaahay magaaladiisii oo madiina ihi madiina almunawara salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yamuuju bacduhaa fii bacdin qaarkeed baa qaarka kale saas isaga daba wareegaya isdhexgalaya mawjad yamuujka waxa weye sidii mawjad hirar hirar yani dadka u baxaya ciidanka u baxaya maaragtay dagaalkii beder yowma-idin maalintaa fii bacdin qaarka kale ayaa saas laysu wada daba marayaa sidii hirar ay isu daba socdaan yani hirarku hirba hir ayuu ka dambeeyaa badda somaydaan arkin marka sidaasoo kale dadku isu daba socdaan buu ka wadaa isticdaadan libedrin isagoo laysu diyaarinaya ama loo diyaargaroobaya dagaalkii beder dagaalkii alla uu ku tilmaamay yowm alfurqaan waa dagaalka calal itlaaq ugu sharaf badan dagaal la galo taariikhda bani aadamku dagaal ay galaan kii ugu sharafta badnaa wey wanabiyu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama alkariimu ee sharafta badan ee ilaahay sharafta siiyeyna yulqi annadaraat alakhiira daymadii ugu dambeysay iyo fiiradii ugu dambeysay uu fiirinayo calaa awali jeyshin ciidankii ugu horreeyey oo yataxaraku dhaqaaqaya oo anbabaxaya taxta qiyaadatihi isagoo isagu uu hogaaminayo ciidankaas liljihaadi fii sabiili illaahi si ay ugu jihaadaan diinta ilaahay ee sare u qaadideeda iyo wa tathbiiti kelimatihi iyo kelimada alleh oo islaamka ah kelimada alleh haddaad maqasho waa islaamka islaamka ah in lagu sugo fil ardi dhulka in dhulka lagu sugo oo uu isagu dhulka xukumo saasaa laga wadaa ee islaamka uu dhulka xukumo oo waxyaabaha kale ee shirkiga iyo gaalnimada iyo dulmiga iyo duqyaanka iyo waxaasoo dhanna xididada loo siibo wahuna halkaas markii halkaa ay marayso oo ciidankii uu anbabaxayo aqbala waxaa soo aaday oo ku soo baxay cala sufuufi safafkii ciidanka ahee anbabaxayay ghulaamun wiil kuray ah saqiirun oo yar oo lam yutima aan weli dhammaystirin athaalithata cashara min cumrihi sanadkiisii saddexiyo tobnaad aan weli dhammaynin sanadkiisii saddexiyo tobnaad ma dhammaynin wiilkaasoo marka waa labayo toban jir wiil yar oo labayo toban jir ah wiilkaasoo yatawahaju holcaya wahajka waxaa la yidhaah dabka marka la shido dabku soo holac ma leh ama olol dadna olol bay yidhahdaan dadna holac bay yidhaahdaan kaasaa la yidhaah yatawahaju holcaya ama hololaya waa ololkaas dakaa'an wax kale lama holcayo dab ma ah laakiin waa tashbiih waxaa lagu shabahayaa sida dabka u holcayo oo kale uu olol u samaynayo ayuu caqligiisii ayaa bannaanka usoo baxaya dakaa'an caqli wa fitnatan iyo caqli un weeye iyo fariidnimo wayata-allaqu wuu siraadmayaa wuu wuu wuu werhwidhayaa dayaxa iyo dayax ayaana dhihin xidigaha iyo waa iyaga saa u werhwidha oo nuurkoodii uu kolba soo soo soo xoogeysanayo wayata-allaqu wuu nuurayaa oo wuu wuu werhwidhayaa najaabatan diracnimo wa xamiyatan iyo fariidnimo wa fii yadihi gacantiisana waxaa ku jira sayfun sayf sayftaasoo yusaawiihi la eg isaga fi tuuli xagga dherarka isagay la eg tahay ow yasiidu canhu qaliilan ama wax yarbay ka dheer tahayba waa cunug yaroo seeftu ka dheer tahay wadanaa wuu usoo dhowaaday wiilkii min rasuulilaahi rasuulka ilaahay ayuu usoo dhowaaday salawaatullaahi wasalaamuhu caleyhi rasuulka wa qaala wuxuu yidhi wiilkii juciltu ha la iga dhigo fidaaka kii adiga ee lagugu furanayay si adigu aada u badbaado anigu aan dhimanayay fiduhu waa sidaas madax furasho aan kuu noqday yaa rasuululahi rasuulka ilaahayow idan ii fasax idan fasax lii aniga an akuuna inaan ahaado macaka adiga aan kula jiro wa ujaahida aan jihaado aan la dagaalamo acdaa allaahi colka ilaahay cadowga ilaahay aan la dagaalamo taxta raayatika aniga oo ka hoos dagaalamaya ee maaragtay hogaankaaga iyo calankaaga fa nadara wuu eegay ilayhi wiilkii yaraa alrasuulu lkariimu rasuulkii sharafta badnaa ayaa eegay nadrata suruurin aragti farax uu ku farxay iyo wa icjaabin iyo bogid uu u bogay warabata uu dhardharbaaxay dharbaaxa dharbaaxa oo juga maaha marka saas gacanta loogu yaraha salaaxo calaa katafihi dharab garabkiisa ayuu saa ugu salaaxay birifqin si maaragtay naxariis badan wa wuddin iyo kalgacalo ah si tartiib ah yani rifqin xoog aan ahayn birifqin tartiib iyo wawuddin kalgacalo wa tayaba khaatirahu wuu farax geliyey yani wuu sasabay maa laga wadaa wa tayaba khaatirahu wuu sasabay wa sarafahu dib buu u celiyey lisigari sinihi da-yaraantiisa aad buu u da-yaraa marka waa la celiyey arrintaas isaga zayd ibnu ibnu thaabit uunma huseynine dhallinyarada yaryarka oo dhan rasuulku wuu celin jiray ilaa uu qofku qaangaadho uu dagaal geli karayo waa waxay hadda adduunyadu ka qayliso ee la yidhaahdo child soldier ciyaal baa askar laga dhigtay intay hadday qaylinayaan laakiin rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo khayru khalqillaahi ah wa akmalu khalqillaahi ah iyo islaamku inoo keenay saas inaan caruur yaryaraho aan dagaal geli karin aan dagaal la gelinin caada wuu laabtay ama wuu noqday gurigiibuu ku noqday algulaamu wiilkii asaqiiru a yaraa yujarjiru isaga oo dhulka ku jiidaya isaga oo jiidaya sayfahu seeftiisii cala alardi dhulka isagoo ku jiidaya ayuu dib u laabtay aswaana isagoo aad iyo aad u murugaysan oo uga xun arrintaas xasiinan oo aad iyo aad u tiiraanyaysan maxaa jira uu saa u yahay uu u tiiraanyansan liannahu isaga xurima waxaa laga qadiyey uu ku golaysan waayey min sharafi suxbati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam inuu raaco rasuulka ilaahay ee fii awali ghaswatin duulimaad kii ugu horreeyey oo yaqsuha rasuulku uu duulo sharafteeda inuu sharaftaas laga qadiyey uu sharaftaas waayey uusan ku guulaysanin inuu rasuulka raaco yaridiisa daraaddii hadda aysan wax kale ahayne taas isagoo la tiiraanyansan ayuu dib u laabtay wacaadad hooyadii baa meel ku sugaysay oo maaragtay raac tidhi nabiga sala allahu caleyhi wasalam wacaadad waxaa soo laabatay min waraa'ihi gadaashiisana umhu hooyadii oo la dhihi jiray annawaar bintu maalik ayaa iyaduna laabatay markuu wiilku laabtay bay iyana laabatay meelahaasay ku gabanaysa way fiirinaysay bal in la ogolaaday in kale way laabatay wahiya iyada oo laa taqilo aan ka yaraysanin canhu wiilkiisa wiilkeeda asan xumaan ay ka xumaatay arrintaas iyo wa xusnan murugo ay ka murugootay iyadoon ka yaraysanan wiilkeeda ayay iyaduna laabatay hooyooyinka adduunkana maanta markii la yidhaha wiilkaaga dagaalka aadi maayo ayay farxaan hooyooyinka asxaabtuna markii wiil yar oo dhashay oo labayo toban jira uu rasuulku dib u soo celiyey iyaduna waxay fadhidaa maxaanku idhaahdaye murugatii ugu dambeysay maxaa jira faqad kaanad waxay ahayd tatamannaa tii aad iyo aad iyo aad u rajaynaysay oo u rabtay an tagtaxila inay ku kuulato indha caynaaha labadooda indhood labadeeda indhood inay ku kuulato biru'yati ghulaamiha wiilkeedii yaraa ee gabanka ah aragtidiisa inay ku indha kuulato wa huwa isagoo wiilkeedii yaraa yamdii raacaya oo la jira maca rijaali ragga mujaahidan isaga oo mujaahid ah taxta raayati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay isagoo hoggaankiisana ku jihaadaya wa kaanad waxay hooyadii ta'malu tii filaysay ama rajaynaysay fi an yaxtalla wiilkeedu in uu fadhiisto ama wiilkeedu uu dego ama wiilkeedu gaadho almakaanata darajada allatii darajadaasoo kaana u ahaa min almuntadari sidii la sugayey ama la filayey an yaxdaa biha in uu ku guulaysto abuuhu aabbihii uu ku guulaysto wiilka aabbihii oo odaygii thaabit ahaa ah ladaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa low haddii annahu thaabit ama wiilka aabbihii dalla uu yahay calaa qaydi xayaati mid weli nool marka agoon buu ahaa waxaa la dilay aabbihii zayd ibnu thaabit aabbihii odaygii thaabit ahaa dagaaladii ee awsiya khasraj ay islaynayeen yaa lagu dilay isaga oo sid- lix jir ah zayd oo lix jir ah ayaa dagaaladaas lagu dilay marka hooyadu waxay raggii marka aan dagaalkii ku dhiman oo dhan yaa maanta waxay yihiin kibaaru la- la- saxaaba oo em, em, ansaartii ah hogaamiyaasha waaweyn ee rasuulka la socda ee diinta difaacaya marka aabbaheed mar had- wiilka aabbihii mar haddii uusan maanta joogin uusan kaalintaa qaadan karin inuu inuu wiilkeedu kaalintii horu qaata ayay rabtay laakin hase ahatee alghulaama wiilka al ansaariya ee ansaariga ahaa qoys ahaanna waa qoyskii nabiga awowgii reer abtigu ah reer bani najaar reer bani najaar waa waa waa waa khasraji oo reer bani najaar ah zayd ibnu thaabit laakin hase ahatee alghulaama wiilka alansaariya xiina markii wajada uu arkay uu ogaaday annahu isagu qad akhfaqa inuu ku guuldaraystay ay u suurtogeli weyday fi an yaxdaa inuu ku liibaano uu ku guulaysto bitaqarubi inuu u dhowaado ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fi hada almajaal kaalintan oo jihaadka ah kaalintan jihaadka fi hada almajaal kaalintan ama dowrkan jihaadka ah lisigari si- sinihi da-yaraantiisa uu ugu guulaysan waayey markuu arkay tafataqat waxaa furfurantay fatqiga waxaa la yidhaha ubaxa marka hore saasuu isu markuu soo baxo rucubta ubaxii marka hore saasay isu haysataa markaasay furantaa saas tafataqad waa sidaas tafataqat waxaa furantay fitnatuhu caqligiisii ayaa furmay fii majaalin aakhar meel kale kaalin kale oo laa cilaaqata aan xidhiidh la lahayn lahu eh, in, in wacdara laga muujiyo booska ama kaalintaa kale bisini da meel aan da lagu xidhaynin oo kale ayuu caqligiisii u furmay meeshaasoo yuqaribuhu isaga u dhoweysa min anabiyi nabiga u dhoweysa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo wayudniihu u dhahay- u dhoweysa ileyhi rasuulka sala allahu caleyhi wasalam daalika almajaalu kaalintaas ama booskaas ama meeshaasi huwa isagu majaalu lcilmi waa booska cilmiga walxifdi iyo xifdiga fadakara wuxuu sheegay algulaamu wiilkii yaraa alfikrata fikraddaas oo ah in eh, maadaama hadda jihaadkii uusan geli karay inuu yaryahay oo weli labayo toban jir yahay oo muddo badan sanooyin loo baahan yahay eh, in xagga cilmiga uu rasuulka uga dhowaado liummihi hooyadii ayuu arrintii u sheegay fahashad way faraxday lahaa arrintaas wa bashad way maqsuuday wa nashitat way- waxay ka howlgashay way howlgashay litaxqiiqihaa arrintaas siday u meelmarin lahayd xadatat waxay u sheegtay annawaar islaantii annawaar ahayd ee binti maalik ee zayd ibnu thaabit hooyadii ahayd waxay u sheegtay rijaalan rag oo min qowmihim qoladooda ah tolkooda ah oo reer bani najaarkii ah way- ayaa waxay u sheegtay biraqbati lghulaami wiilka rabitaankiisa wuxuu rabo wa dakarat lahum waxaa kaloo ay u sheegtay fikratahu wuxuu soo jeediyey fikirka uu soo jeediyey famadow bihi waxay u qaadeen ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayay u geeyeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa qaaluu waxay ku yidhaheen yaa nabiyallaahi nabiga ilaahayow haadaa kani ibnunaa inankayagii weeye zayd ibnu thaabit ahaa yaxfadu wuxuu xifdisan yahu korka ka hayaa sabca casharata suura oo min kitaab illaahi toddoba-iyo toban suuradood oo kitaabka ilaahay ka mid a ayuu xafidsan yahay runta marka la sheego intaa ka badan buu xifidsanaa maxaa jira xataa intuusan rasuulku usoo hijroonin magaalada madiine intuusan imanin ayuu toddoba-iyo tobanka suuradood xafidsanaa sidaas ayaa waxaa qoraya kitaabka altahdiib ee imaam nawowi uu leeyahay taasuu sheegay waagaasuu toddobiyo tobanka xafidsanaa marka labadii sane ee rasuulku joogay waxaa la filayaa inuu intaa ka badan sii xafidsanaa wayatluuha waxay dhaheen toddobiyo toban suuradood buu xafidsan yahay wayatluuha wuu aqrinayaa saxiixatan iyada oo haba yaraatee aan wax qalada lahayn oo kamaa sidii ah unzilat loogu soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga sidii loogu soo dejiyey iyadoo ah ayuu aqrinayaa wa huwa wiilkan yari fowqa daalika intaas ee, waxaa ka- waxaa sii dheer inuu toddobiyo toban suuradood xifdisan yahay waxaa sii dheer xaadiqun wuxuu ka fadhgaroobay baan idhaahnaa wuxuu ka fadhgaroobay wuxuu si fiican u yaqaanaa xaadiq weeye waxa weeyaan aad buu u yaqaanaa oo yujiidu wuxuu si fiican u yaqaanaa alkitaabata qoraalka walqiraa'ata iyo aqrinta waa nin mutacalim ah waa nin aqoon-yahana wiilkaa yari wa huwa wuxuu doona wiilku yuriidu wuxuu doonayaa an yataqaraba inuu kuu dhowaado uu kula shaqeeyo bidaalika arrintaa iyada ah ilayka adiga uu kugu soo dhowaado oo dee cilmiganuu leeyahay iyo qoraalka iyo waa- qoraal waa loo baahan yahay uu qaybta uu ka qayb qaato uu cilmigiisa kaga qayb qaato islaamka xoojintiisa haddii jihaadka iyo weli da-diisu ay gaari weyday waxaa kaluu rabaa wa an yalzamaka inuu kulaba joogaba ee fasmac balbal ka dhegaysa minhu isaga idaa shita haddii aad doonto bal qur-aankii aan sheegaynay bal dhegayso waa imtixaankii samica wuu dhaq- wuu maqlay rasuulka uu ka dhegaystay alrasuulu alkariim min algulaami wiilkii yaraa ee zayd ibnu thaabit ahaa bacdan qayb oo mimaa yaxfad wax uu xifdisan yahay qur-aanka uu xifdisan yahay ayuu ka dhegaystay fa-idaa markiiba huwa wiilku mushriqu ladaa'i qur-aanka sida u aqrinayahay addaha hadda shayga aada markaa samaynayso sida aad ma u gudato ayuunbaa addaha yani qur-aanka sida u aqrinayahay waaba waaba mid nuuraysa mubayinu nutqi siduu xuruufta ugu dhawaaqina waaba sidii dee ugu dambaysa oo tajwiidkii ah tatala'la'u way iftiimaysaa way nuuraysaa way wirwidhaysaa kalimaatu lqur'aani erayadii qur'aanku calaa shafatayhi labadiisa dabnood ayay ka wirwidhaysaa ay ka nuuraysaa kamaa sidii tatala'la'u ay u nuurto oo ay u wirwidho alkawaakibu xidiguhu calaa safxati samaa'i cirka barhtankiisa uma markaa kadib ina tilaawatahu aqrintiisa siduu uu qu- qur-aanku u aqrinayaay taanummu waxay ku tusinaysaa oy ka tarjamaysaa calaa ta'athurin saamow uu ku saamoobayo bimaa yatluu wax uu aqrinayo yacnii inuu fahamsan yahay waxaanu aqrinayaa laga garanayaa uusan lafdiga un iska xifdisanayn wa waqafaatuhu qur-aanka meeluhu istaajinayo oo tajwiidka ah tadullu waxay ku tusinaysaa calaa wacyin faham uu fahamsan yahay limaa yaqra' waxa uu aqrinayo iyo was- iyo wa xusni fahmin iyo si qoto dheer oo wanaagsan inuu u fahamsan yahay fasura waxaa ku farxay bihi wuxuu ka mid yahay ficiladii u muuqda xagga ee, xagga sare yani bidhaan daahirka u muuqda inuu yahay mabniyun lilmajhuul laakiin ah xaqiiqadii mabniyun lilmacluuma hurica sura oo kale fasura wuu ku farxay waa lagu farxiyey maaha wa- fasura wuu ku farxay bihi wiilkiisu qur-aanka u aqriyay alrasuulu alkariim id muxuu ugu farxay wajadahu waxaabuu arkay fowqa maa wasafuuhu waxay ku tilmaameen iyo waxay sheegayeen wax ka sii sarreeya ayuu ku arkay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wasaadahu rasuulka waxaa usii kordhiyey suruuran farax bihi wiilka uu ku farxay itqaanuhu aqoonta dheer uu u leeyahay lilkitaabati qoraalka tanuu u baahnaa rasuulku sala allahu calay wasalam dad badanoo qur-aan xifidsan way jiraane laakiin qoraal buu si fiican u yaqaanaa taasuu kusii farxay rasuulku sala allahu alay wasalam maxaa jira dowladda islaamka ee hadda samaysmaysaay dad aqoon-yahano ah oo wax qora waa loo baahan yahay carabtuna say u badneed waxmay qori jirin beriga iyada faltafata wuu milicsaday oo wuu eegay ilayhi zayd annabiyu lkariim nabigii sharafta badnaa ayaa eegay wa qaale wuxuu ihi yaa zayd waabuu qoray rasuulku tacalam lii ii baro kitaabat alyahuud luqada yahuudda alcibriya la yidhaahdo baro taasna maxaa jira fa innii anigu laa aamanuhum yuhuudda ma aaminayo calaa maa aquulu waxa aan leehay haddeen u baahda inaan in tarjimo iyo haddaan u baahdo hadalka way taxriifinayaan waa dad aan khayr lahayne maaragtay ma aaminaye eh luqada iisoo baro fa qaala wuxuu yidhi zayd labayka yeelay aqbalay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo wa akabba wuu ku rundudsaday wuu ku foorarsaday min tawihi islamarkiisiba akabada waxaa laga wadaa inaadan shaqo kalaba aadan qabane markiiba arrintaasuun aad maaragtay u go-do wuu u go-ay wa akabba wuu ku soo foorarsaday ama wuu ku rundudsaday min tawihi islamarkiisiiba cala alcibriyati ay calaa tacalum alcibriya luqada cibriyada la yidhaahda ee luqada ay yuhuuddu ka hadasho inuu barto xataa intii xadaqahaa uu ka fadhgaroobay oo maaragtay meeshii ugu sarraysay uu ka gaadhay fii waqtin yasiirin waqti yar ilan waa ilmo yaroo kulligii wada fahmo maydhane wa jacala wuxuu bilaabay yaktubahaa cibriyadii inuu u qoro lirasuulillaahi rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayhi idaa markii araada uu doono rasuulku an yaktuba lilyahuudi inuu yahuudda warqad u qoro markuu rasuulku doono isagaa qori jiray dhinaca kale wa yaqra-u wuu aqrin jiray haa luqadii cibriga ahayd ama yuhuudiga ahayd yuhuuddu ay ku hadlaysay cibrigaa la yidhaha luqada eh ayuu aqrin jiray lahu rasuulku u aqrin jiray idaa hum haddii yuhuuddii katabuu ileyhi rasuulka ay warqad u soo qoraanna oo ay ku soo qoraan fartooda cibriga ay ugu soo qoraanna isaga ayaa u aqrin jiray marka halkaasaa waxaa looga maarmay yuhuud turjumaan yahuud ah oo wax waxbedelo oo khiyaanadoodii yaa halkaas looga badbaaday uma haddana tacallama wuxuu bartay assuryaaniyata luqadii suryaaniyada ahayd waa luqadii qadiimka ahayd ee looga hadli jiray dalka furs biamrin minhu amar uu horsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam kamaa sidii tacallama uu bartay alcibriyata cibriyada siduu u bartay oo kale fa asbaxa wuxuu noqday alfataa wiilkii yaraa zayd ibnu thaabit ahaa turjumaana rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay turjumaankiisii ayuu noqday darsigan intaasaan ku dayninaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu